faahfaahin ayaa ka soo baxaysa duqayn dhacday maalintii axaddii oo diyaarado dagaalka ay la beegsadeen dad soomaali u badan oo qaxooti ah oo saarnaa baabuur bas ah ama baabuur basas ah kuna sii jeeday magaalada cadan safaaradda soomaalida ee sanca ayaa sheegtay inay heshay warar sheegaya dad ku dhow soddon qof inay dhinteen ilaa hadda lama garanayo diyaaradaha geystay duqayntaasi waxaase dalka yeman ka socda weeraro dhinaca cirka ah oo ay horseed ka tahay dowladda sacuudiga goordhow waxaa inoo soo socda waraysi aanu la yeelanay qunsulka safaaradda soomaaliya ee sanca balse marka hore haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee cadan kula xidhiidhay maxamed cabdikariim qaasim oo ka mid ah mas-uuliyiinta qaxootiga soomaalida ee cadan waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen meeshaan joogo horta maalin kasta duqeynta waa iska dhacdaa laakiin meesha ay hadda oo dadka ay ku dhinteen ay ka dhacday waa marka laga soo baxo xerada qaxootiga ee kharas waxaa jirta laba xero xerada koowaad xerada labaad annagu waxaa nahay magaalo joog oo xerada labaad ayaan nahay basaatiin baan joog aan joognaa xerada koowaad waa kharas gaariga wuxuu kasoo baxay kharas wuxuu usoo socday cadan buu kusoo socday marka markuu kasoo baxay laba gaari bay ahaayeen mid waa halaysanaa waa la diidayay laba bas bay ahaayeen midna dad buu siday marka marku jawaaridaas ay soo baxeen mid batroolkii baa ka dhamaaday waxay u laabteen mid kamid ah wuxuu yidhi anigu waxaan soo qaadayaa batrool baan soo qaadayaa waxaan gaarayaa meesha batroolka markuu saa yidhi sida aniga maqal ayga tahay wuxuu u tegay labada qole ay iska soo horjeedaan qola kamid ah buu tegay batrool buu weydiistay markuu batroolka weydiistay wuu soo laabtay soo laabashada wuu soo laabtay macal gaarigii intuusan soo gaarin gaarigana lagu dhuftay marka kii oo mataqaanaa oo dadka ku jiray xabad oo mataqaanaa meesha oo hadda oo waa nool yahay amase tirir baa gaaray isbitaal lala orday ma jirto kulli waa wada dhinteen waa gartay imise qofaa la socotay gaarig waa buuxay laakiin tirada ay soo caddeeyeen hadda waxay leeyihiin waa afar iyo labaatan waa garta inka badanna ilaa soddonay wuu gaarayaa leanna baabuurtan waa la iska rarayaa waa baabuur oo mataqaana oo sharci u degsano oo ma ma jirto laakiin tira ahaan hadda afar iyo labaatan nafood baa la sheegaya oo caruur iyo naago iyo ay ku jiraan imsaa soomaaliya ma la xaqiijiyey soomaalidu inta hadda mataqaana aan ogahay inta muwaladiinta ilaa waxa weeyaan ilaa todoba sideed wey inta kale soomaali bay ahaayeen waxaad ii sheegtaa marka bas noocee ayuu ahaa baska wuxuu ahaa coser buu ahaa laba coser mid halaysan oo lasoo jiidiyey iyo mid kale oo isagu ficnaa marka waxaa la yidhi jidkan haka bixina jidkan waa xun yahay iska dhaafa marka ninka dareebalka ah wuxuu sameeyey jidkii loo tilmaamay kama bixinaya jid kale wuxuu yidhi kanaa wanaagsan kanaan ka baxaya jidkaasna waxaa saarnaa liif baa saarnaa jidkaas jid aan la marin oo laisku ogaarsanay buu ahaa kii buu soo maray sidii baa loogu dhiftay wax qasda oo iyaga loogu qasday mahayn isla markaana w ka dambeyna waxaa soo maray bas kale oo weyn oo rubeyshaan oo xagga sanaa laga leeyahy kaasna naftiisa waa lagu dhiftay yaa idin sheega idinka macluumaadkan oo sida idinku warramay baabuurku inuu halkaa tegey uu doonaya inuu shidaal soo qaato waddo qalada uu ka baxay yaa idin siiye macluumaadkan macluumaadka waxaana siiyey ninkii oo mataqaanaa oo faktay dareebalka kale ah oo yiri aniga batrool baan soo qaadayaa oo kii baa ka faktay dareebalka kalena oo mataqaanaa baabuur kale waa dhintay kii soo faktay baa noo sheegay oo ku ka maqnaa banaanka inuu batrool soo qaado dad kale oo soomaaliya wax ku noqday ma jiraan duqayntan ama cirka haato ama badda haato ama qaab kale maya meeshaas wax kale dadka noqday ma jirto ilaa dadka uu mooye dadkan eheladoodii iyo ma la xidhiidheen maxay idiin sheegeen ilaa hadda waxa weeyaan dad oo mataqaana eheladoodii dad basaatiin jooga ayaa jirta kii laftoodii leanna telefoonada ma wada dhacaan meesha kharas telefoonadii waa wada xiran yihiin irsaalkii aad bay daciif u yahay marka markaan la xirinay dadkii waxay leeyihin inay dadkeena ku jireen iyo in kale ma hubno waxaa leeyahay way ku jiraan ma soo bixin marka telefoonadii baa kala xiran oo magaalada gudaheeda waa irsaalka wax gaaray kii oo mataqaanaa oo telefoonka u gudbinayay maxaa kaloo u baahantihiin dadkiina jooga hadda yeman oo aad ku dari lahayd waraysiga a dadkeena horta aad baan u dhibaataysan nahay annagu waan ka duwannahay dad laajiin baan nahay oo meesha degan dadka wadanka u dhashay manihi awalba dhibaato aan qabnay hadda waxaa nagu soo zaa'iday dhibaato fara badan xagga kamid ah xagga raashinka waxa oo hadda aan ka shaqeyno iyo dilmo iyo waxa ma jirto laakiin dhib fara badan naga soo gaarayo xagga raashinka haddii iyaga dadka raashin loo keena hataa anagu raashin waxaana soo gaaraya ma jirto taas waa mid mida kalena waxaa laleeyahay dawladda soomaaliyeed ayaa mataqaanaa dad bay soo wakiilatay dad bay soo dirtay oo marka lacag baa baarlamaan soo ururiyey baarlamaankiina dad buu siiyey lacagtii dad aan mataqaana oo waxba aan ahayn oo guddina ka tirsaneen shacbina uu shaqeynayna dad wax ka meesha wax ka baranaya ay leeyihiin dad waa waa la qaadayaa leanna anagu dad waxaan nahay qaxooti ah un baa naga wakiil ah repatriation hadday ay jirto qofku wuxuu leeyahay dejin dib dejin buu leeyahay meel buu leeyahay marka hadday dawladda soomaaliyeed ay rabto inay mataqaanaa oo ay dadkeedii ay meesha ka qaadato raashin hanagu soo bedesho hanoo keentay ilaa anaga un-nkeena aan ka helno dib u dejin
maxamed cabdikariim qaasim oo kamida mas-uuliyiinta qaxootiga soomaalida ee cadan oo khadka telefoonka ugu warramay haarun macruuf halkaad kala socoteenna waa v o a haddaba dhinaca kalena si aanu faahfaahin uga helno duqayntaasi waxaan goor dhaweeyta khadka telefoonka kula xidhiidhay qunsulka safaaradda soomaaliya ee sanca cusmaan axmed maxamuud ugu horeyna waxaan weydiiyey bar wararka ilaa haatan ay helayaan ee ku saabsan duqayntaasi ay dadka soomaalida ahi ku dhinteen
arrintaas iyada ahaa waa sidaad u sheegteen waxaana soo gaaray maalintii daraad ahayd bay ahayd dabcan dad soomaali ah oo kasoo baxay xerada qaxootigay ahaayeen laba gaari bay ahaayeen u socday dhanka cadan usoo socday marka jidkii caadiga ahaa ee loogu talagalay gawaarida ayay ka leexdeen oo jid kale qaadeen taasna waxay sababtay in iyaga oo meel haydid amarhaya ciidan kusoo baxo marka ciidankii markuu kusoo baxay ayaa waxay dabceni gawaaridii istaajiyaan oo ay bal eegaan ciidankii markii uu kusoo baxay oo gawaaridii ay istaajiyeen wax yar kadib ayaa waxaa ku dhacay gawaaridii iyaga ahaa labadiba in la dab saaray oo labadiba ay dadka ku baabi'een saaruuq baa ku dhacay marka saaruuqaas ku dhacay jihada uu kasoo dhaca ilaa iminka lama yaqaan laakiin arrinta iyada saasay u jirtaa waan gartay marka dadka tiradooda ma la sheegay rasmiga ah mushkilada jirta u weyn waxa weeye markaan kuu sheego waa dhanka xiriirka oo aada u yar oo xelada qaxootiga ee alqaras iyo dad iyo dhankan kale cadan labadaba waxaa adag in la helo xiriirkii dhanka telefoonada oo go-an oo xerada ka go-an awgeed laakiin tirada hadda xataa laaanan hayno waa ilaa soddon ruux baa lagu sheegay labada gaari saarna gawaariduna basas mid bas buu ahaa midka kalena nooc kaluu ahaa waxa weeye dadka iyaga ahna waa dad soomaali ah ayay ahayd waan gartay marka ma la odhan karaa ama ma loo malayn karaa tiradu inay intaasi ka badan tahay waayo basaskan lagu guurayo dadku waxay sheegayaan in dad aada u tiro badani ay soo raacaan markiiba tirada dadka bas labada gaari basaskan wada ahayn baa bas ahaa oo baskan yar dhexe ahaa dhowr iyo toban buu dabcan qaadaa kan kalena waxa gaariga nooca u ahaa ilaa iminka lama yaqaan ma aan hayno laakiin dadka tirada ugu dhow waxay leeyihin wa waa ilaa soddonkaasana loogu sheegay ilaa iminkaan hayno tirada ilaa qaar toddobiiyo toban bay marku sheegeen aa soomaali ka ah laakiin inta badan waxaan ogsoonahay dad la degan way jiraan meesha xerada degan oo carab ah oo degan u dhow meesha xerada qaxootiga way jiraan inay dadkaas wax caraba ku jireen wax dhici karo laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadkaas soomaali bay ahay meesha ku dhintay basas baska iyo gaariga kalena soddonkaas iyo cadadkii saarna lagu sheegay waan gartay cismaan ma la sheegay marka dadkan madfaca ku dhacay inuu hagan taalaha ay diyaaraduhu ridayaan iyo inuu ha mid dhulka laga tuuray mushkilada jirto tafaasiishii la heli lahaayee taa ku saabsan meeshu waa meel dagaal lama hayo labada dhanba hadda waa laisku tuurtuurayaa oo qaar waxay leeyihiin markab baa laga soo tuuray oo dadka qoladan taxaalufka ama maaragtay haysiga waxay u maleeyeen in uu waxaa gawaaridana ay isticmaalayeen maadaama jidkii caadiga ay ka leexdeen inay isticmaalayeen nimankan xuutiyiinta ama ay dagaalka lagu hayo inay isticmaalayeen bay u qaateen bay wararku qaar leeyihiin warar kale oo nasoo gaarayo oo dhanka haddeer mar dhow noosoo nasoo gaarayen waxay sheegayaan maya qoladan laftigooda ayaa ka shakiyeysay oo intaas oo cadad soomaali ah oo intaa leeg ay ku dhintaan weeyo runtiina waxaad looga xumaado oo meesha ka dhacdayna meel weliba dad aada u tabardaran oo qaxooti xero qaxooti ku jiro ood garanayso oo xerada alqaras la yidhaahdo ku jiro iska tabaalaysan ay yihiin haddana dhibkaas dhacay waa markii ugu horreysay oo cadad intaa leeg ay kaga dhintaan soomaalida ku dhaqan dalka yemen arrinta dagaalka arrinta ilaa iyo intuu bilowday oo mar dadkaas sii daynayn waxaa lamid ah kuwa aanba documenti ba lahayn oo qaxootinimadii ambahaysanba waxay kusoo say usoo galeen baan wax ama ay ka lumay ama wax kale ay ku dhaceen dadka laftigoodana waxay waxaan u samaynaa marar badan markii ama la qabto oo la xiro waa annaga unbaa soo dayno dad hadda boqol laba boqol saddex boqol oo ruux gaarayo ayaanu intuu dagaalku socday kasoo dayna xabsiyada dalkan
kaasi wuxuu ahaa qunsulka safaaradda soomaaliya ee magaalada sanca cusmaan axmed maxamuud oo goordhaweyta khadka telefoonka iigu warramay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington